bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka duhurnimo kuwooda ugu door karoon qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay inta u dhexeysa degmada mahadaa iyo garoonka diyaaradaha maxamed deere ee jowhar booliska soomaaliya oo fishiliyey gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ah waxaana ay ku qabteen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose shirweynaha garsoorka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho deejignaan lagugu baaqay maraakiibta ku sugan xeebaha soomaaliya booliska soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada shacabka loogu geysto xilliyada habeenkii ah magaalada muqdisho qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegaystayaal u diyaargarooba warkoo intaas ka faahfaahsan
waxaa suurtagelisay warshadda sifayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar taariikhdu waxay ugu beegan tahay shan iyo tobanka bisha januari laba kun shan iyo labaatan anigu waxaanahay maxamed ibraahim jimcaale amore cabdulqaadir maxamed yuusuf balaagna wuu farsameynayaa warkii oo faahfaahsan aan ku horeyn hordhaca warkayaga sida aad ku maqlayseen qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa barqanimadii maanta uu ka dhacay inta u dhexeysa degmada mahadaay iyo garoonka diyaaradaha maxamed deere ee magaalada jowhar qaraxa ayaa qabsaday gaari nooha ah oo ay saarnaayeen dhalinyaro shaqaale ka ahayd garoonka diyaaradaha maxamed deere bashar cali daahir ayaa warkan noo faahfaahinaya
warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax miino oo haleelay gaari dad shacab ay la socdeen kana soo baxay degmada mahadaay kuna sii jeeday garoonka diyuuradaha maxamed dheere ee gobolkan shabeellaha dhexe qaraxa ayaa la sheegay mid la dhigay waddada hareeraheeda khasaaro dhimashadii dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhashay waxaana ku geeriyootay ilaa iyo laba ruux tiro gaaraysa ilaa iyo sagaal ruuxna way ku dhaawacmeen goobjoogo ku sugan degmada mahadaa ee gobolka shabeellaha dhexe oo horiir aan la sameeyey ayaa iga warbixiyey gaariga noohada ee ka soo baxay degmada mahadaa ee qaraxa miinaha haleelay iyo khasaaraha dhimashadii dhaawac ay ka dhashay qaraxa wuxuu ka dhacay meel oo udhexaysa elaboorka buurani xaafad la yirahdo degmada mahadaa waxaa khasaaraha gaarta hadda laba dhimashaha dhaawacna waa ilaa iyo
marka gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka oo qarax haleelay gaari noocee ayuu ahaa waxay saarnaayeen gaari oo nooha qaraxa wuxuu ahaa nuucan oo subuudeyn oo miinada ah marka waa dadka dad oo shacab oo elboorka ka shaqeeyay ahaayeen qaraxaas haasaa kale la egtay labana waa ku dhimatay dhowr qofood oo dhaawac ilaa shan gaaraya dhaawac intaas waa dhimashadana waa kasii daran kartaa dad waxaa jira jaraaq oo waa dhaawacooda taalada joor lagula tacaalo maadaa uu ka baxay wuxuu u socday
meeqo qof ayaa saarneed gaariga haatan qaraca oo haleelay gaariga tirada dadka saarnaay xog saxa oo hadda aan ka heli karna mala dad dad oo waxay ahaayeen elboorka u shaqeeyo elboorkaas ka shaqeeyo oo qaar dhismo ka shaqeeyo
maamulka degmada mahadaa ee gobolka shabeellaha dhexe oo horiira la sameeyey ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan miinada haleesh gaariga noohada ee marayay inta u dhexeysa buurane iyo garoonka diyuuradaha kaasoo ay sheegeen maamulka degmada mahadaa in uu khasaaro dhimashadii dhaawac uu jiro balse waxay hadalka intaas kusii direen maamulka degmada mahadaay in dadkaasi ay badankood ahaayeen dadka shacabka ee saarnaa gaariga dad u socday garoonka diyuuradaha kana shaqeynaya halkaasi dadka dhaawacmay ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe walow la sheegay in dadka dhaawacmay aan wax looga qaban qaarkood isbitaalka kuwaasoo lagu wado in loo qaado magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya
aada ayuu mahadsan yahay bashar cali daahir oo warbixintaasi nala socodsiinayay magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shirweynaha garsoorka oo ay ka qaybgalayeen guddoomiyayaasha maxkamadaha dowlad goboleedyada guddoomiyaasha maxkamadaha iyo racfaanka gobolka banaadir guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka hirshabeelle waxaa kaga qaybgalay guddoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle cabdulaahi gacal halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbad waxaana uu sheegay cabdulaahi gacal ayaa sheegay in ay u baahan yihiin xabsiyo lagu dhaqan celiyo dadka dembiyada kala duwan loo xiro maadaama dowlad goboleedka hirshabelle shabeellaha dhexe iyo hiiraan aan lahayn wax xabsi ah waxa uu sheegay in xabsiyada hadda ay yihiin in dadka saldhig oo keliya ay ku hayaan
hirshabeelle ma laha xabsi dhammaan labada gobol lagu dhaqan celiyo maxaabiista dacwadaha ciqaabta waxay ka bilowdaan saldhigga waxaana wixii la xukumoon la deynin la geeyaa saldhigga lagu haayaa taasoon u samaysnayn saldhiggu inuu wax dhaqan celiyo oo muddo kooban oo baarisa in lagu haayo maxaabiista ay aheeday duruufta ugu adag ee hirshabeelle haysata waa midaas tan ku xigta waxay tahay meelihii loogu adeegi lahaay garsoorka oo xafiisaha aheed hay-adaha nabaddiidka ayaa burburiyey dhismo iyo dayactirna may helin laakiin geedaha hoostooda guryo kiraah ayaa garsoorku ka howlgalaa waxaan rajaynaynaa maadaama wasiirka cadaaladdu uu joogo mas-uulna uu ka yahay dhismaha iyo horumarinta garsoorka inuu arrintaa wax weyn nagala qabto run ahaantii garsoorku waa cusub yahay muddo sanad iyo laba bilood ayuu jiraa saddex tababar ayuu qaatay oon macadka garsoorka uga mahadcelinayno aqoontiisa lagu kobcinayo laakiin meeshii uu ku howlgeli lahay iyo miisaaniyadiisa oo wax alla laga sugayo iyo inta mas-uulka ah waxaan rajaynaynaa inay dadku ogaadaan garsoorka federaalku waa hooyadii garsoorka tashiilaadkiisa iyo muuqaalku waa ka duwan yahay garsoorka isteedyada in laga dabageeyana waan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
codkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle cabdulaahi gacal dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay shirweynaha garsoorka ayaa waxa uu bogaadiyey in shirka looga hadlayo garsoorka uu yahay mid loo baahan yahay in cadaaladda ummadda looga shaqeeyo
adduunyada qarniga kow iyo labaatanaad iyo wixii lamid waxaa soo kordhay dembiyo aan qarniga hore jirin aan la aqooninba oo aan leanna wax howlo habnololeed aanan jirin yaa soo kordhay habnololeedkaas aan jirin markuu soo kordhana dembiyadiisana uu la imaanaya sida wanaagaba u wato ula imaanayo oo loo soo kordhiyey sidaas daraaddeed garsoorku lasidiisu waa inuu marka takhasusaadkaas la haystaa garsoorihii guriga cariishkaa laisku haystay iyo daarta dhowrka midii joogto laisku haystay iyo beerta iyo maxaanku irahday dilka qof la dilay mid la daqray mid maxaanku irahday hanti dowladeedoo la dhacay dad la dhacay mid maxaanku irahda qaaticu dariiq oo jidka taagnaay maxaanku irahday mid oo lacagta dadka ku xada internetka oo cyber security-ga iyo waxa inta ka shaqeeya lacagta qofka asoo iska jooga accounkiisii lacagaha kala baxa ama mobilekiisa kala baxa ama xogta muxuu ahay jabsado ee xogta ama mid gaar ah at ama midda publica dowladda waxaasoo dhan isku hal garsoore ma wada xukumi karo
dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay eedeynta ay u jeediyeen siyaasiyiinta qaar ee dalka iyadoo shalay ay hadallo dowladnimada wax u dhimeeya oo ay ka mid tahay in baarlamaanka soomaaliya fadhiyadiisa aanu jirin ay jeediyeen cabdiraxmaan cabdishakuur iyo madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed
jamaaco kalaan qabnaa ayagana oo shala shalay saas dhacday shalay saasay ahayd waa tii taas ka dhacday shalay ku nool qofka bani aadamkaa shalay kuma noolaa kari shalay wixii khaldamay oo dhacay shalay ma joogno shaladii oo ma hagaaji karno laakiin maantaan ka shaqay karnaa inaanay soo noqon wixii shalay qaladka ahoo dhacay inaanay soo noqonaan maanta ka shaqay karnaa waa ka doodi karnaa waa toosi karnaa waa hagaaji karnaa qaladaad cusubaan kalaan sii gelaynaa kuwii shalay aan galna ahayn laakiin nasiib daro waxay tahay kuwii shalay aan galnay inaan joogno oon ku noqono oon ku noqono oon ku noqono waa waa qalad waxaa kaloo qalad ah yacni cabsida ah waxaa la yidhaahdaa afka qalaad fear of failure inaan fashilaan ka cabsanayaa inaan maxaan ku raahayay aan qaldamaan warma qaldama waa ilaahay waa qaldame bini aadanaa tahay bini aadan oo dhan waa waa kuwo qaldama kuwa qaldamana waxaa ugu roon kuwa qaladkooda kasoo noqda yacni waa qaldamaynaa laakiin waxaan rabnaa qalad ugu talagal ah inaanan khaldamin xabad qaada qofkaan ku dhufo waa ku talagal laakiin adoo dadaalaya oo ordaya oo soo soo jeeda haddii qalad kaa dhacaaye wuxuu leeyahay cafisna waa leeyahay muxuu ahaaye wax ku saxidna waa leeyahay shar qaladkaasaa iga dhacay waa ka xumahay maanta in la saxaan rabaana waa leeyahay waxaan intaas rabaa inaan marka uga sii gudbo dadka soomaaliyeed meesha ay joogaan dadka inay ku hayaan raba laguma hayn karo xerada aan joognaa soddon iyo shan sano dowladii u dambeysay dowladay ahayd soddon iyo shan sano kahor waa xumeed waa qalloocneed dictatoray ahayd intay ka dhacday xaggay ka dhacday waa waa meel dowlad kastoo adduunka ka jirtaan waa sidaas maantana cilladay leedahay shalana cilladay soo lahayd leanna dadka waxa maamulayahay waa bini aadam laakiin kuma jiri karna meesha aan joogno aan fadhino aan joogno iyo looma dhama iyo lama waxayn iyo lagama dhicin dowladnimada fadhiidnimo kuma ahayn karno dowladnimada way soconay socodkana in badanoo kamida wanaagay keenay in yaroo khaladaad ana weygaday
ciidamada booliska soomaaliyeed ay ee ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa maanta gacanta waxa ay ku dhigeen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaa oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed war ka soo baxay taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa kuwaasi oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed booliska soomaaliya ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa ee gaariga lagu qabtay lagu soo qariyey sameecadaha waaweyn si loo khiyaameeyo ciidanka booliska waxaana ay taliska booliska soomaaliya sheegeen in ciidamada u suurta gashay in ay ka war helaan dhagarta kooxda al-shabaab warhaha qarxa ayaa dhagarqabayaashu waxay kusoo farsameeyaan sameecadaha codbaahiyayaasha ah waxaana ay ku talagaleen in si farsamaysan ciidamada ay ku dhaafiyaan balse waa ay u suurageli weysay ciidamada ayaana gacanta ku dhigay ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay booliska hay-adaha caalamiga ee badaha ayaa waxa ay ku borisay howlwadeenada maraakiibta shisheeye in ay feejignaadaan ama ay ka feejignaadaan marka ay isaga kala gooshayaan xeebaha soomaaliya iyo gacanka cadmeed iyaga oo sheegay in burcadbadeednimadu ay weli tahay khatar xafiiska rugta ganacsiga caalamiga ah ee badaha caalamiga ah i m b ayaa warbixin sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay waxa uu ku sheegay in sideed weerar oo burcadbadeed ah laga soo sheegay badaha xeebaha soomaaliya laba kun afariyo labaatankii aynu soo dhaafnay sida ay sheegtay i m b afduub loo geystay laba markab oo kalluumaysi iyo markab xamuul ah qeybtii hore ee sanadkii laba kun labaatan iyo afartii ayaa ka mid ahaa sideed afduub oo burcadbadeeda ay geysatay islamarkaana qaarkood madax furasho ay ku heleen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa magaalada nairobi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka kenya kuturo kidinge waxa ay xooga saareen xaaladda labada dal iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya axmed fiqi oo safar kooban kusoo maray garoonka diyaaradaha joma kenyatta ayaa kulanka xog waraysiga ah waxay xaaladaha soomaaliya iyo kenya isdhaafsadeen madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo madaxweyne ku-xigeenka kenya kutergo kidhenga ayaa qeyb ka ah madax lagu casuumay ka qeybgalka caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee dalka mosambiq halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowar markana warka dibadda waaxda la dagaalanka musuq maasuqa kuuriyada koofureed ayaa shaacisay in aroornimadii hore ee maanta la xiray madaxweynihii xilka laga xayuubiyey dalkaasi yon sogyol xarigayon ayaa yimid saacado kadib markii ay boqolaal ka mid ah baarayaasha waaxdan iyo saraakiil boolis ah ay galeen hoyga yon sogyel wuxuu ahaa iskudaygii labaad ee ay ciidamada boolisku ku galaan guriga madaxweynihii hore kolonyo gaadiidka booliska oo kasii baxaya guriga madaxweynihii hore ayaa la arkay muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah yoon ayaa muddo toddobaadyo ah diidanaa in uu isu dhiibo ciidamada hay-adaha la dagaalanka musuqa ee kuuriyada koonfureed kuwaas oo kusoo oogay dacwado la xiriira musuqa iyo iskuday afgembi hase yeeshee qareenadiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah ayaa is-hortaagay xarigga madaxweynihii hore yoon ayaa saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ama saddexdii bishii diseembar ee lasoo dhaafay duldhigay dalkaasi kuuriyada koonfureed amar deg deg ah kaas oo haddii uu dhaqan geli lahaa meesha ka saari lahaa xukunka madaniga ah awoodda baarlamaanka iyo booliska taladana waxa uu ku koobi lahaa keliya madaxweynaha hase yeeshee shacabka iyo baarlamaanka ayaa taasi diiday waxaana ay keentay in saacado kadib uu ka laabto go-aankaasi baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii xilka ka xayuubiyey madaxweynihii hore ee dalkaas oo maanta la xiray warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda jowhar dhegeystayaal waa inaga intaa